mida kooad horta waxaa laga dhibadsan karaa inta badan waa isku dhow yihiin wuxuuna horta dawlada iyo ururay kala yihiin marka waxa un maaragtay soomaaliga arrintaas inay tahay waxa maarata qarnimadeeda qalad ku ah oo inay tahay unbay taasaa laisku waafaqsan yahay marka maxaa maxaa lagu kala duwan yahay su-aal wey dawlada horta inta badan inay aragtida arrintaas mawqifkeeda ay ka maaragtay ay ku biiriso iyo inay iska dayso labada urfuran tahay marka haddii noqoto in laga hadlo ay mawqif ku biiriso horta marka hore lama firin cid etoobiya inay cid etoobiya ku taageeraysa oo arrin maaragtay maarata dembi weyn oo maarata qaanuniyan a maaragtay qaanuunka caalimka dembi arrin dembi ku aweeya marka laakiin haddiiba cid hadlayso waxay ahayd sida haddaba muuqato inay soomaaliga on wax ku aragti ku biiri ar macnaha ay aragtideeda maaragtay sida u aragto ay ku raacdo marka waana lagu kala duwan yahoo qaarkood wadamada waxyaalaha ku riixaya ururadan mid waxay tahay mas-uuliyad qaanuuna caalamiga de ciddii aan maslaxad gaara ka lahayn etoobiya saas samayso haddiiba hadlayso ku khasban tahay inay sidaan ay wax u cabirto dabcan maslaxadana kama marna maslaxada kama marna maslaxadda waxay iskugu jirtaa de wuxuu moog tahay wuxuu hay-ad khayriga macali waa wadamo iyo ururo caalamiya marka maslaxadda waxay iskugu jirtaa mid un maaragtay ka faa-ideysi ah oo sheekadii ahayadoo sida hadda masaaridoo kaleeto cadowga waa cadowgiis waa saaxiibka iyo mid ah ay u aragtay musaan haddii saas si ahaato loodaatobi rabto inay fursada ku sheegayso marka haddaan sii kala qaadno oo joqraaf kale u galno dawladahan hadlay badankoodu waxaa loo qaybin karaa gobolka aan ku noolnahay iyo gobolka africa oo qaaradda africa iyo gobol kaleto oo ah isla qeybka nooca afeed marka iyo caalamkaba saddexaasaa loo kala qaadin kara marka gobolkan waxaa ugu muhiimsan egypt iyo sudan baa ugu muhiimsan oo iyagana dawlada carbeed ah sidoo kaletana dhanka carabta qatar baa ugu muhiimsan laakiin marka hadda aad markaad hadda fiiriso siday wax u socdaan oo kale iyo baaqiyadan soo baxaya waad aragtaa dawlado waaweyn ayaa hadlay kuwo kalena weli ma hadlin dawladaha aamusan maxaa lagu fasiri karaa aamusnaantooda
a horta inay aamusaan way u furan tahay inkastoo weliba wakti a dhiman yahay hadda maalin saddexaad baa lasii gelaya marka inay aamusaan puntland way furan tahay hadday hadlaana dee laftirkoodu waa sida ku horey lamid noqonayaan marka laakin waxaan isweydiin karnaa maxay sababtu waa maxay hadda haddaas bargitay oo kaleeto masalan chinaha hadda laweyn oo hadda aamusan soomaaliya xiriir rifcada leh etoobiya xiriir rifcada leh haddaan bar dhigno sa ururka mid euro kaleto haddaan barbar dhigno waxay ku kala duwan yahin mid euro labay isku dareen marka horena waa ka hadleen oo waa tii ay dareen dawladda somaliya waa lasoo xiriireen labadaas isku dareen haddana dawlad ka dawlad italy oo kale oo kamid ah baa iyana si gaara aga hadashay marka waxaa jira meesha marka midow yurub waxaa jirta isaga mas-uuliyaddaas caalamiga iyo midaan haddana waxaa ugu dartaa amniga ah oo si gaara gobolka hon africa oo si gaara iyo caalamka oo si gaara maaragtay ay u fiirinayaan ururada waa ka mas-uulsan yihiin dawladaha waxa ay u gaaraan masaalix gaara masaalixaas waxay tahay midow yurub meeshan china ka dhex arkaan waxaa tartan ku jira mashruuc oo leeyaha la yihahdo belt and road initiative iyo mashruuc cusub oo midow yurub ay leeyihiin la yihahdo global gateway baaqiyadan soo baxaya ma kula tahay dhinaca diblomaasiyadda la xiriira khilaafkan badda cas ee soomaaliya iyo etoobiya hadda soo kala dhex galay inuu soo gabagabayn doonaan baaqiyadan diblomaasiga ah horta gaba gabo horta wax way taraysaa soomaaliya maaragtay arrintaas xoogaa qaanuun ahaan way xoojinaysaa waxaa kaloo qabaa o in arrintan etoobiya inaysan hadda wakti dhow aysan wax hawla ku dhaqaaqi doonin sababto ah etoobiya hadda iyadaa mashaakil baaba kusoo sanadkan waxaa lagu lagu daraya sanadka ugu xunanu yahay oo hadda hadda international crisis group waxay ku dartay macnaha east africa wadanka ama horn africa inay tahay wadanka ugu ugu khatarsan dhankan maaragtay qaalasaha marka arrintan baaqiyadan iyo hawlahan ayaa dibba udhigi doonaa midda kaleto sababaha marka hore keenaba in dhanka etoobiya iyo dhanka xataa maamulka somaliland sababa saas u waaweyn ma ahan sababahaasi waxaa damaca siyaadadaha od etoobiya damaca weyn oo intaas laba akali ku tahay oona tabar leedahay ma filayo inuu intaas sii soconayo